فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana u wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan howlgallo kala duwan oo lagu dilay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda oo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen meelo kala duwan tafaasiil ku saabsan howlgalladaasi ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan wilaayada galgaduud oo deeq raashin ah u qaybisay boqolaal ka mid ah qoysaskii ka soo barakacay degmada ceeldheer ee wilaayadaasi beesha jidwaaq gaar ahaan bartireh oo hub ku wareejisay mujaahidiinta al-shabaab kelimaadkii laga jeediyey xafladda hub wareejinta ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo xasan sheekh ku eedeysay inuu hor istaagay gaadiidkii ganacsiga ee aadi jiray bariga hiiraan taasoo ay ku macnaysay in uu beegsanayo qabaa'il gooni ah waa markariyo dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa siddeed iyo labaatanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga waafaqsanna siddeed iyo tobanka bisha labaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka ee miilaadiga aan ku bilowno barnaamijka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey howlgallo kala duwan haddaan ku holmarno shabeellaha dhexe faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa kamiin ka dhacay duleedka deegaanka ceel cali axmed ee shabeellaha dhexe kamiinkaasi waxaa lagu dilay shan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda waxaana lagu dhaawacay saddex kale muqdisho ciidanka mujaahidiinta waxa ay fuliyeen howlgallo ay ku baxeen saraakiil ka tirsan dowladda mid ka mid ah howlgalladaasi waxa uu ka dhacay degmada waaberi waxaana lagu dilay sarkaal lagu magacaabi jiray korneel ibraahim guureh oo ka mid ahaa saraakiisha booliska sidoo kalena ahaa abaabulo weyn oo ka mid ahaa saraakiisha hogaaminaysa dagaalka shareecala dirirka ah ee ka socda wilaayada hiiraan sidoo kale wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho waxa ay sheegayaan in halkaasi lagu toogtay sarkaal saddex xidigla ah oo ka tirsan saraakiisha booliska dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray bila cardoof colaad caad oo loo yaqaanay canjeex rag ka tirsan amniyaadka mujaahidiinta ayaa sarkaalkan ku qaarajiyey howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen degmada hodan ee gobolka banaadir iyagoona horay uga sii qaatay biskoolad uu ku hubaysnaa war kooban oo ka soo baxay xarakadda mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in sarkaalkan uu horay u dilay mujaahid ka tirsan xarakada isla markaana uu mid kala dhaawacay sidoo kale wuxuu horay u dilay gabar muslimad ah oo ka mid ahayd haweenka muqdisho mujaahidiintu muddo ayay sarkaalkan ku daba jireen maanta ayuuna allaah u suuro geliyay inay dilaan ayaa lagu sii daray war ka soo baxay shabaabulmujaahidiin dhinaca gadana ciidanka mujaahidiinta al-shabaab waxa ay fuliyeen howlgal dhaliyey hadalhayn badan oo dhanka dowladda ah howlgalkana uu ahaa mid qorshaysan ayaa lagu beegsaday sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kaas oo ka dhacay gobolka gado warar ka imaanaya magaalada beled xawo ayaa ku waramaya in rag ka tirsan shabaabulmujaahidiin ay saakay gudaha degmadaasi ka fuliyeen howlgal hariid ah oo lagu qaarajiyey taliyaha guutada siddeed iyo labaatanaad ee ciidanka dowladda federaalka taliyaha la dilay oo la odhan jiray maxamed aways ayaa waayihii dambe ku howlanaa abaabulka maleeshiyaad loo diyaarinayay in ay weeraro ku qaadaan deegaanada ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana lagu dhaqo shareecada islaamka madaxda iyo siyaasiyiinta dowladda federaalka ayaa baraha internetka soo dhigayay tacsi iyo baroor ku aadan sarkaalkan sare ee saaka la qaarajiye dhanka kale xooga dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal maalmo hore ka dhacay deegaanka afcad kaasoo dhex maray ciidamada mujaahidiinta al-shabaab iyo maleeshiyaadka macuusleyda xogta ayaa ku saabsan magacyada iyo xilalka saraakiil macuusley ah oo dagaaladaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday haddaan ku howlmarno dhimashada kow axmed maxamuud sabriye oo ku magac dheeraa axmed qarax waana hogaamiye macuusley ah labo cadaan cumar cadow jiis oo ah sarkaal macuusley ah oo horjoogayaasha ka mid ahaa muumin maxamed barqad leh oo horjooge macuusley ah cabdisalaad cabdulaahi maxamuud xaad leh oo ka mid ahaa horjoogayaasha macuusleyda yuusuf cabdi jiis horjooge macuusley ah cabdi guuday faarax barqad leh oo isna ka tirsan horjoogayaasha macuusleyda maxamed faarax cuntow oo isna horjooge macuusley ah maxamed dhabarey oo ka mid ah horjoogayaasha macuusleyda shariif muumin cabdi oo ka mid ah horjoogayaasha macuusleyda saraakiisha dhaawacantayna waxa ay kala yihiin mira xasan goole oo ah horjooge macuusleyda ka tirsan waana sarkaal nuur xasan waasuge oo loo yaqaano nuur dayax oo isna ka mid ah horjoogayaasha macuusleyda caruud cumar ganey oo ku magac dheeraa caruud toox oo ka mid ah horjoogayaasha macuusleyda cabdulaahi gure dhegey oo ahaa horjooge macuusley ah cabdi cumar cilmi oo ahaa horjooge macuusley ah xuseen maxamed geedi xuseen dalaal oo isna ka tirsanaa horjoogayaasha macuusleyda bishaar geellaqe oo ka tirsan horjoogayaasha macuusleyda cismaan yuusuf cariif oo loo yaqaanay cismaan saarsadeh kana tirsan horjoogayaasha macuusleyda cabdulaahi dabair oo ka tirsanaa horjoogayaasha macuusleyda
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waayaha qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaad nagala socotaan waxaa nagu soo maqan qodobo kale oo horu dhacaad ku dhagaysateen laakiin markan beesha jidwaq gaar ahaan bartire ayaa hub ku wareejisay mujaahidiinta waxaana hubkaasi la wareegay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah hubkan ayaa isugu jiray hubka fudud ee ak iyo hoobiye waxaana munaasabadda ka hadlay waaliga jubbooyinka ogaaska beesha bartire ee qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beesha jidwaq bartire ugu horeen waxaan ku hormarayaa ogaaska beesha bartire ee jubbooyinka الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى ما كما هدنينا ما هذا أن بالله إلا ما اللهين الله نغدي مسلمين نانا فهنسيي حق عباد الكن كان فهنسيي كما هدنينا ما هذا أن ما هذه بالله لهين أنه أه بيل كميدة بيلها أبسمة gaar ahaan beesha jidwaa qabsame waxaan muxuu ahay diyaargaroow baan u diyaargarownay cadowga ilaahay oo nagu soo duulay waxaan ugu diyaargarownay naf iyo maal wixii hub ahoon haysanayna waa kuwaan inta yeeloon wareejinnay intii kalena annagaa ku diyaargarownay oo diyaar la ahoo haysanna waxaana diyaar u nahay inaan cadowga ilaahay kula dagaalanno hubkii sideed soddon iyo kow ah ka iyo laba hoobiye waa u yeelay reerka waa kuwan waxaan ku wareejinay mujaahidiinta soomaaliya gaar ahaan walaayada jubbooyinka oo amiir uu noogu yahay abu cabdallo ilaahay ha xafido dadaalkii iyo wax badan oo uu sameynay ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo miisaankiisa aqran allah ha ugu daro annagana waan diyaar garownay hubkii beesha jidwaaq u yeelay inna waa kan inta yeella oo aan wareejin hayna inta kalena annagaa la diyaar garownay oo haysanna oo rabnay inaan kula dagaalno cadowga ilaahay oo nagu soo duulay in sha allahu ilaahayna garab iyo guul ha naga siiyo billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa ogaaska beesha bartire ee jubbooyinka markaana ku soo dhowaada qaar ka mid a odayaasha beesha jidwaaq بسم الله الحمد لله إلهي بaa mahad iskale mahad bilowgeeda dhammaadkeed waa allaan u celinaynaa allihii naga dhig dad muslimiin ah saakana muxuu ahay eh, na soo gaarsiiyey iyadoo kitaabkiisa aan isku maamulayno dadka muslimiinta aan muxuu ahay maaragtay annaga hadda- maanta aan ku dhex nool nahay allahaasaa mahad iskale uma kadib walaayada eh, muxuu ahay harakada ama walaayada islaamka am- aan mahad ballaaran u celinaynaa uma kadib walaayada jubbooyinka waaligeena waa cabdalla saakan waxa waaye meeshaan xalfad aan ku wareejinayn annagoo muxuu ahay beesha absama weliba ka gaar ahaan jidwaaq ka muxuu ahay beesha bartira xalfad aan qoriya aan ku taageerayni maalmaha ka horo ee oo rag muxuu ahay iyagana saasoo kale la wareejiyey qoryahaasa maanta meeshaan aan ku wareejinayna mujaahidiinta ay nagala wareegtay waxaan leenahay muxuu ahay inta dambana inaan ku jihaadno hubka kaloo noo yaalnana alxamdulilah inaan ku jihaadno aan diyaar u nahay wajasaakum allahu khayr khayr wajazaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu annagoo ah beesha jidwaaq kana ah beesha bartira hubka aan maanta ku wareejinay jubbooyinka qayb ka mid ah oo ju- hubkaas oo kale ah qaybihiisa kala duwan hubka culus iyo midka fududda ah ayaan halkaan ku wareejinay waxaan ugu baaqaynaa dhammaan muslimiinta inay mu- garab istaagaan mujaahidiinta si dhabena ay u garab istaagaan qolada murtitiinta ah ee in badan adacyaalka ka hadla ee ilmaha waxmagaratada iyo kuwa wareeri ee duurka soo geliyey waxaan u sheegaynaa inaan naf iyo maalba aan garab taagannahay qabiilooyinka dhammaan ku sugan jubbooyinka anoo afkooda ku hadlaaya inaan garab taagannahay naf iyo maalba inaan garab taagannahay insha allahu ilaahay idinkiisna waxaan idin sheegaynaa allah ballan qaaday inay gaalo jabaysa islaamkana uu guuleysanayo annagana waa idiin sii sheegaynaa intaa kadib waxaan rabnaa annagoo ah beesha bartira waxaan halkan ka caddaynaynaa ragga dee in badan hore ay mujaahidiinta uga mid ahaayeen in badanna hadda wax badan aan ku buurinay oo insha allahu rag badan waxay ka qayb qaateen mujaahidiinta ay hadda garab usii noqdeen inta dhimanoo deegaanka joogtina halka joogaay ku diyaarsan yihiin naf iyo maalba waxaan rabnaa insha allahu haddii ilaahay idmo inaan ku garab istaagna maamulka islaamka intaa kadib waxaan leeyahay oon ugu digaa kuwa lasoo maran habaabiyey lasoo baadiyeeyey ee ku rafaadan geedaha hoostooda ee cariiriga lasoo geliyey kuwii soo dirayna guri sar ay saarihiin ayagana gaal been meesha uu sheegay wada gaala ayagoo ay ugu sii darihiin ayaga dee lasoo geliyey waxay haysteen ay jirin gaajada geedaha hoostooda ay ku dilaysa injirta ay ku dhashay hadda waxaa u furun toobakeen ayaa u furun waxaan leenahay toobakeena annagaa insha allahu idinku xoreyna walaayooyinka islaamka idinku xoreyna toobakeena hadda qofka intuu nool yahay allah ballan qaaday anagu melihi qofka intuu nool yahay inuu toobakeenka laga aqbalaay nin haddaad meel wanaagsan joogtiin waxaan idinku boorinaynaa hambaaq idinku diraynaa inaad toobo keentiin insha allahu intaa kadib waxaan leeyahay oon u sheegaynaa dhammaan muslimiinta la nool walaayooyinka islaamka inay garab istaagaan annagu waxaan caddaynayna halkaa aan ka caddaynayna naf iyo maalba inaan u garab istaagni assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a odayaasha beesha jidwaaq oo ka hadlayay hubka ay wareejiyeen ugu dambayntii waxaa kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى يا أمها النقية ما هذا على كذب وحن أمها النقية بيش جدوى أرهان بيش برترة ما أنت هل كان مناسبة دان أيضا صوتي أرسي أن كلا سوق قلني آدي آد odayaasha salaadiinta ganacsatada culummada beelweynta jidwaaq waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka abaalmariyo juhuuddii iyo dadaalkii aad samayseen waxaa maanta halkan munaasabaddan ay ku qotontaa wareejin hub iskugu jira hoobiyaal qoryaha aakeyada booshash iyo qasnado oo beeshu ay ku taageerayso mujaahidiinta ilaahay subxaanahu wa tacaalaana ha ka abaalmariyo waxaa meesha hadda yaalla waad u jeedaan waa hoobiyaal xataa wata rasaastooda waa hubkii qabiilka uu lahaa iyo booshashkaas quruxda badan iyo qoryahan akeyada ah oo tirada badan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo beesha jidwaaq run ahaantii waxa ay muujiyeen garab istaag waxayna ka dhabeeyeen ballantii ay qaadeen waana beel lagu yaqaano waxa weeyaan run ahaantii sidqiga iyo waxa ay yaboohaan inay fuliyaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaana ha idinka abaalmariyo miisaanka xasanaadkana allah idiin saaro camalkan jihaadka ee maantay ka socda bariga afrika dhammaan dadkoo dhan ayuu waxa weeyaan farducayn ku yahay qof walba kaalintiisa inuu ka geystana waajib bay ku tahay maxaa yeelay dhammaan waxaanu nahay dad muslimiin ah oo ku walaaloy diinta islaamka waxaa ilaahay uu nagu farad yeelay qitaal iyo dagaal kutiba calaykum alqitaalu faradkaas waa noo wada yaallaa waajibkaasna qof walba sidii salaada looga rabo ayaa looga rabaa inuu jihaado oo ilaahay diintiisa uu difaaco uuna ku baxsho naf iyo maal wax walba agtiisa qaalikaa inuu ku baxsho run ahaantii beeshu waxay maalmo ka hor wareejiyeen rag rijaal oo run ahaantii hadda aan isleeyahay camalka qayb bay ka yihiin ayay maalmo ka hor wareejiyeen haddana waxaa la wareejiyey hubkii iyo saanaddii waxaan isleenahay beesha jidwaaq waxa weeyaan kaalinkii ay kaga aadaneed camalkan socda waa ay buuxisay ilaahay subxaanahu wa tacaalaana ha ka abaalmariyo waxa ay baxsadeenna bedel khayr qaba alla ha siiyo insha allahu tacaala intaas ayaan kelmaddeeda ku soo gebagabeynaya hada wabillahi towfiiq
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waatahay dhegeystayaal raashin laga qaybiyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa nagu soo maqan balse markan xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa xasan sheekh ku eedaysay inuu hor istaagay gaadiidkii ganacsiga ee aadi jiray bariga hiiraan taasoo ay ku macnaysay in uu beegsanayo qabaa'il gooni ah faa'iso maxamed jayte oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee fadhigiisu yahay muqdisho ayaa shir jira-eyd oo ay ku qabatay gobolka banaadir ku caddaysay in xasan sheekh uu ku kacay tacaddi iyo xadgudub bareer ah
lama ogolo in qof si dulmiya oo ama iyadoo la fiirinayo lab miya dhadag miya qabiilkiisa eh, aragtidiisa siyaasadeed waxa uu aaminsan yahay diin ahaan in la go'doomiyo ama la tukooro haddii arrinkaas uu dhaco xataa haddii si kamaa u dhaco waa dembi iyo kuxadgudub xuquuqda aadanaha lagu xadgudbay waxaa jira degaano oo annaga ka soo jeedno oo galguduud berigeeda ah dadka deggan waxay go'doonsan yihiin muddo bil ku dhow waxaa laga jaray raashinkii caanihii ceelal waxay cabaan oo motoora ee wixii motoorada ceelashka lagu shidi lahaa oo kale waa laga celiyey baabuurta inay u gudbaan waa la diiday ee cid kastoo aan islahayn waxbay ka qaban kartaa waan la hadalnay waxaa noola sheegay in amar guud oo ilaa madaxweynaha inay baabuurtaas ku joogsan yihiin Ee, ma sheegi karno sabab dad meel degan oo ilaahay ku abuuray oo shacaba in haddana la cuno qabateeyo oo biyihii iyo caanihii ilmihii yaryaraay dhulka abaar waaye ma lahan xoolaha ma irmaano caanihii gasacdaha lagu waday iyo laga celiyo iyo raashinkii qalalnaayo ay cuni lahaayeen ayadoo wax lagu sababayhaana aan sheegi karin suurtagal maahan in laba degmo iyo tuulooyinka hoos taga la dhaho dadka degan Ee, al-shabaab waaye al-shabaab soomaaliya meeluusa joogin ma jirto shabeellada dhexuu joogaa geesaheeda lama cuno qabateeyo ma sheegi kara labadaas degmo shabaabka joogaa la cuno qabateeha asaa dadka meesha joogana waa lala leehaa waxaa maqlaya nin taliyo ciidan isku sheegaayo la wareysaayoo leh dadka meeshaas jooga oo dhan waa shabaab shabaab uma dan leh dan kalow leeyahay cidda u shaqeehaana asaa og midda kale waxaa sheegaynaa annaga annagoo xildhibaana oo dadka deegaankaas degan matalno shan bilood in ka badan aan furuntuu joognay dowladna raacdo iyo waxna caawiyo waaweyne iyo waxna garab istaago taas marka waxay muujinaysaa in si gooniya degaanadaas aragti gooniya laga leeyahay ama dagaalka aan annagu aaminsanayn oo ahaa in shabaab lala dagaalayo sida aan u malayna ayna aheene wax kale ay meesha ku jiraan wax hore u socon layo ma jiraan mar waxaa la leeyahay waxaa la aadaya boqol kilomitir ceel dheer waxaa la aada xarar dheere waxaa jirta in dagaaladan markii uu dagaalku ka socdo shabeellada hoose cunaa diyaarada lagu geynayo asaa lagu soo daadinayo in la go'doomiye iska daayo marka waxaan u sheegaa madaxweyne xasan sheikh iyo xukuumaddiisa haddii uu rabo siyaasadda uu hadda waddankan ku hagaayo inay ahaato siyaasad dana gaara laga leeyahay iyo taargadyo dad gooniya la taargadsanayo hadday tahay taas dowlad laguma ahaan karo waa wixii horeo lagu soo wareeray oo dowladnimada soomaaliya ragaadiyey waxaan u sheegaynaa cod dheer sida ugu dhaqsiyaha badan saacado gudahood dadkaas baabuurtaas raashinka in loo u fasaxo hal qof hadday meeshaas ku dhimato ama hooyo ama cunug yar oo oon iyo baahay ugu dhinto wax laysaga haraya maaha madaxweyne dadkaas cunaqabataynta aad saarteen ha laga leexiyo xuquuqdooda ay leeyihiin oo nololeed inay noolaadaan wax cunaan cabaan xaqay u leeyihiin cid allaale ciddi meeshaas amarkeeda bixisay ha ka laabato marka madaxweyne qabiil dhanoo soomaaliyeed ha la baabi'iyo cid kaa yeelaysa ma lahane waxaan wax ka bedel waa mahadsantihiin yaa dooda qabo marka oo go'doomiye aad aaminsan tahay doodaas yaa go'doomiye ciidamadax go'doomiye taliya ciidamada xooga madaxweynaha waay oo dadku ka soo guuraayaan xamar oo shabaab joogaan maan ka guurno maalin kasta oo ayada madaxtooyada derbigeeda laisku qarxiyaa see u guuri karaan dad dhan oo reer miyi oo ilaahay ku abuura meel degan oo boqol sano deganaa maa guuri karo waxaas been waay meel kastoo shabaab jooga hiiraan maa laga gu- habeen kasta waa asaga webi kasoo tilaaba maa laga guuro runtii indhaha lagama qaban karee waxa sida saxdaa hoo jira hala sheego
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو wilaayada galgaduud ayaa deeq raashin ah u qaybisay boqolaal ka mid ah qoysaskii ka soo barakacay degmada ceeldheer ee wilaayadaasi dadkan ayaa raashinka loogu qaybiyey deegaanka caws weyne ee wilaayada galgaduud waxaana ka faa'iidaystay saddex boqol iyo konton qoys oo ka mid ah dadkii ka soo barakacay degmada ceeldheer ee wilaayadaasi qof kasta waxaa la siinayey raashin ka kooban bariis bur sonkor timir iyo saliid waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdaasi mahadda alle kadib waxaa mahad iskale walaayadda islaamiga ah oo maanta raashin aad u badanna soo gaarsiisay ayaa mahadda labaad iskale intaa kadib waxay la tahay aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa cali xasan geedi nabadoon waxaan ahay odayaasha degmada ceeldheer ka mid ah Ee, waxaan ka soo qaxnay ceeldheer waxaan joognaa meesha la yidhaahdo ceysu weyne raashinaa noogula keenay aad u fara badan oo bariis leh oo sokor leh oo bur leh oo tumir leh oo saliid leh intaas bale ayaa noola keenay ilaah baa ku mahadsan waxaan leenahay inta noo keentay jasaakumullahu khayran jazaa ilaahay ajir badan ha ka siiyo raashinkaas ayaa noola keena maantay Ee, aniga cali xasan geedi waxaan mas-uul ka ahay dad badan oo wakiil u ahay oo nabadoon u ahay waxaan rabaa inaan u qaado raashinkan uu soo gaaro qoyskaas oo ciddaas ee, aan nabadoonka ka ahay insha allahu tacaala waxaana rabaa inaan u- inaan gaarsiiyo oo si wanaag badan u gaarsiiyo oo meelaha ay degan yihiin aan kala gaarsiiyo oo meel walba ay joogaan aan kala ga- meelaha ay u qaxeen dhammaantood inaan gaarsiiyo ee, qoysqoyskaas la siiyo intaas raashinka aan tilmaamay ee loogu talagalay inaan gaarsiiyaan rabaa insha allahu tacaalaa waxaan leeyahay ilaahay ha noo fududeeyo wilaayada islaamigana waxaan leeyahay kor allah ka dhigo mujaahidiintana khayr- khayr allaha siiyo cadowana allaha jabsho cadowana allaha jabsho haddana ilaa waxaan ka rajayhaynaa inuu noo soo daba dhigo cadowana naga jabsho sidaas ayaan rajayhaynaa annaguna si qurxoon ayaan u gaarsiin doonaa insha allahu tacaalaa ee beelaha badarkan iskale haddii ilaahay idmo walaayada islaamka xaymariga noo soo waaridaay soo keentay annagoo ahaa qaxooti degmada ceeldheer raashin ka kooban bur bariis sokor saliid iyo tamar oo maaragtay dhibaatada ku dhacday ayaana u guddoonnay insha allahu maaragtay saas walaayadan waxaan leenahay jasaahumullah khayran iyagana maaragtay allah u daaweeyo bahasha gaaladana allah naga xoreeyo maaragtay aglaab kufaar ayagana maaragtay allah naga xoreeyo sha- deegaamada allah ka xoreeyo aan leenahay waxaa weeye marka uga mahad celinaynaa walaayada khaasatan galguduud waayo walaayadoo dhan iyadoo ah iyo hadda khaas ahaan ee galguduud ah walaado galguduud degmada ceeldheer oo xeebta galguduud ah
raashin loo keenay degmada ceeldheer dadka ka soo qaxay oo masaakiinta oo meelaha ku tabaalaysan walaayada islaamiga ah oo ay u keentay aan gacanta ugu qabannay dadkiyaana kala siiyo u haynaa magacyadiina waa u gudbinnay maalkiina saasaan ugu wareejiyaynaa ayakana ilaahay ajri iyo xasanaadka ka siiyo dheeraada muraadkoona allaah sahlo waana ka guddoonnay odayaal badan oo degmada ceeldheer ka mid ahan bur iyo saliid iyo sonkor iyo timir intaasoo isugu jira
ilaahay aa mahad iskale oo mahadda alle u sugnaatay mahadda alle kadib waxaan u mahad celinahaa walaayada gobolka galguduud oo nagu noogu gargaartay oo noo keenta deeq fara badan oo bur leh oo bariis leh oo sokor leh oo saliid leh oo timir leh ilaahay ha u naxariisto si wanaag badan oo naxariisa oo isxaano ayay shacabka degmada ceeldheer kasoo gurmada kasoo qaxa ugu soo gurmadeen gaaladay kasoo duusha ceeldheeray kasoo qaxeen jadda hawdka ahay ku jiraan in allaala iyo intii wax u keentay ilaahay kor ha ka dhigaan leenahay cadowga islaamka allah ka jibshaan leenahay intaan intii noo keentana kor allah ka dhigo kitaabka ilaahay kor allah ka dhigo walaayada kor allah ka dhigo shacabka muslimiinta in ilaahay ha u gargaaro qaasatan walaayada shacabka u soo gargaartay ilaahay adduun iyo aakhira cisaha ku nooleeyo sharafa ku nooleeyo wanaagka ku nooleeyo gaaladana allah naga jebiyo annaguna in allaale intii naloo dhiibay ayaan si cadaalada oo wanaaga ayaan u gaarsiin doonnaa wabillahi towfiiq
waxaa waaye maantay waxaana soo gaaray raashin aad u ballaaran oy nagu deeqday walaayada islaamka walaayada islaamiga galguduud ay nagu deeqday kaasoo loogu talagalay dadkii tabaalaysnaayo ee ka soo qaxay deegaanka ceeldheer ka soo qaxay oo ka soo qaxay markii soo gashay murtidiintu soo gashay ka soo haajiray dadka ayaga ahoo tabaalaysan ayaa walaayadu waxay u keentay raashin haddaanaha marka odayaasha degmada waxaan ballan qaadnay ama aan u fadhinay ama aan u taagannahay inaan dadkaa gaarsiino raashinkaa deeqda ahoo walaayada islaamiga galguduud ay ku deeqday dadka masaakiinta ah inaan gaarsiino sidaasaan wakiil uga nahay odayaal uga nahay aan rabnaa hadduu ku haddii ilahay noo suurtogeliyo inaan ku sugno waxaana joognaa hadda haatan degmada coos weyne deegaanka coos weyne ayaan ku sugannaha walaayada islaamiga ah ayaa waxay noo qaybisay raashin anoo ka mida dadka reer ceeldheer oo kasoo guuraya cows weyne degan ilaahay khayr ha siiyo bur bariis sokor saliid timir inta way noo qaybiyeen ilaahay ha guuleeyo gaaladan alla ha jebiyo ilaahay subxaana watacaala cadowgaas duulaanka ah oo kitaabka ilaahay kusoo duula ilaahay ha jabsho islaamkana kor allah ka dhigo sidau u ballan qaadaba gurgurta iyo waxa uu soo isbahaysatada isla socota cagta hoosteeda allah gelsho islaamkana allah guuleeyo waxa uuna ballan qaada ilaahay subxaana watacaala waana siiyey hadda ka dambena waa ka sugaynaa ilaahay ha guuleeyo islaamka allah guuleeyo gaaladan allah jebiyo ilaahay baa mahadle isugu kaanyo keena meeshaan waxaa isugu kaanyo keena meeshaan maantay walaayada galgaduud khayrkan faraha badanna soo dhigtay waxayna u soo dhigeen dadkii masaakiinta ahaa ee ka qaxay gaalada ku soo duushay degmada ceeldheer dadkaas masaakiinta ahaa loo keenay dadkii waxay duurkay ku jiraan waa masaakiin waa qaxooti waa qaxeen walaayadu waa soo waa aragtay waa u soo dadaashay maalkan tirada badannahay u keentay dadka hala gaarsiiyey tiri anuka odayaashoodiiyaan nahay waa gaarsiihaynaa beel beelaha ceeldheer dega ka mida ayaan oday ka ahay oo mas-uul ka ahay waana gaarsiin doonnaa insha allahu wixii noogula dhiibay waxaanu gaarsiin doonnaa siday u kala gaaraan khayr fara badana loo keenay waxaa ka mida bur waxaa ka mida bariis waxaa ka mida sonkor waxaa ka mida timir waxaa ka mida saliid mahaddaas ilaahay baa iskale kadib walaayada islaamka oo gobolka galgaduuda keentay waana nagu wareejisay anukuna dadkii masaakiintahay sidaasaan u gaarsiin doonnaa haddii ilaahay idmo ilaahay baa mahad iskale barwaaqadan iyo bashbashtan sugukayna keenay qaas ahaan haddana walaayada islaamka ayaan aada ugu mahad celihaynaa waxaan haddii alla kuu ruya oday nabadoon aan ahay nabadoonnada ceeldheer ka mida dad qaxootiya oo soo barakacay ayaanu xil saaraa ilaahay baa mahaddaas kale walaayadu waxay noo keentay bariis bur sokor saliid timir ilaahay baa mahad kale mahad waa ka gaarto waxaa waaye marka waa guddoonnay ummadihii qaxootiga ahayna inaan gaarsiinno ayaan haddii alla kuu runaa isku dayaynaa insha allah waana gaarsiin doonnaa ilaahay baa mahad iskale haddii alla kuu run yahayaahu walaayadu ha jirto ha joogto haddii alla kuu run yaha gaalkana alla ha jabsho marka sidaasaan leenahay waana mahadsanti
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم hogaamiye ka tirsan mujaahidiinta jasiiratul carab ayaa dadka muslimiinta ah ee yemen ugu baaqay inay ka dhiidhiyaan dhibaatooyinka imaaraadku ay ka wadaan dalka yemen imaaraadka waa dowlad camiil ah oo yahuudda iyo maraykanka la shaqaysa dhibaatooyinka yemen ay ka wado mid ka mid ah ayay iminka doonaysaa inay ka fuliso soomaaliya maadaama dowladda federaalka ay heshiiska saxiixatay haddaba warka ka soo baxay mujaahidiinta jasiiratul carab waxaana soo jeedinaya waryaheena cabdisamed
من بقاع الأرض جئنا والتقينا واجتمعنا همنا والقصد واحد همنا والقصد واحد فعلى الموت اتفقنا وتبايعنا وبعنا ننصر الإسلام دينا فكفى بالله شاهد sheekh sacad bin caadif al cawlaqi oo ka mid ah hogaamiyaasha mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiradda carabta ayaa ka soo muuqday isdaar ay soo saartay mu'asasada almalaaxim garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ansaaru shareeca isagoo jeedinaya kelimad ciwaankeedu yahay yansuruuna allaha wa rasuulah oo uu kaga hadlayo muslimiinta ku dhaqan gobollada abyan iyo shabwa ee waddankaasi yemen ugu horeyn wuxuu kelimadiisa qabaa'ilka ku dhaqan gobolladaasi ugu bogaadiyey howlgallada kala duwan oo ay wiilashooda ku beegsanayaan qorshayaasha dowladda dabarilifka ah ee imaaraadka carabta isagoona sheegay in raggaasi mujaahidiinta ah difaac iyo dhufays adag u yihiin dadka muslimiinta ah kana hortegayaan mashaariicda boobka hantida iyo dhibaatooyinka uu imaaraadku wado intaas kadib wuxuu ku baraarujiyey in weli damacyada dowladdaasi ee dalka yemen uu weli joogto ka yahay deegaanadooda si ay u hirgeliso mashaariicda ay wakiilka uga tahay gaalada reer galbeedka iyo yahuuda xaaqiidiinta ah إخواني المسلمين من قبائل أهل السنة الكرام في أبين وشبوة لقد راينا وشاهدنا وما زلنا نرى ما تقوم به الامارات واذنابها من تسلط واذلال walaalaheena muslimiinta ah ee qabaa'ilka ahlu sunnaha sharafta leh ee abyan iyo shabwa waxaan ilaa iyo maanta aragnaa xukunka nagu sallidan iyo ihaanada imaaraadka iyo dabadhelifyadiisa nagu hayaan annaga iyo wiilasheena ku dhaqan abyan iyo shabwa iyo xitaa guud ahaan yemen iyo dabka dagaalka ay ku holcinayaan wiilasha qabaa'ilka ama kuwa mandiqadda iyo iibsashada kuwa u taagta daran nafsi ahaan una xaqiijiyaan danaha imaaraadka si ay gumaysigooda ugu soo dabaalaan waddankeenna uguna fuliso qorshayaasha yuhuudda iyo nasaarada dadkana uga saarto diinkooda sidoo kalena u baabi'iso akhlaaqdooda iyo gobonimadooda carbeed ee ay asalka u lahaayeen sidoo kalena boobto hantida dalka ilihiisa ganacsi iyo dhaqaalena ugu shaqobeeliso masaalixdeeda iyo danaha cadowga islaamka iyo muslimiinta sidoo kalena naga dhigto kuwa iyada wax walba ku taabacsan oo uga amar qaata kuwani ma oga in raacitaankooda dowladdan yar ee deegaanadeenna guud ahaan wakiil uga ah maraykanka iyo yuhuudda inay ugu khasaarayaan diinkooda adduunyo sidoo kale iyo aakhiradooda haddii aysan naftooda haleelin allahna u toobadkeenin
الوكيلة لأمريكا واليهود في منطقتنا عامة يخسرون دينهم ودنياهم وآخرتهم إن لم يتداركوا أنفسهم ويتوبوا لربهم waxaa isagoo hadalkiisa sii wata uu sheegay in dhallinyaradaasi baadiyeysan ay seegeen nasiibkooda badbaada adduun iyo aakhira intaba haddii aysan faraha kala bixin howlaha ay kufriga ku garab siinayaan wuxuu faahfaahiyey adilada sharciga ah ee caddaynaysa gaalnimadooda intaas kadib ayuu sheekh sacad al caadifi isagoo la hadlaya dadka muslimiinta ah ee gobolka abyan xusuusinaya sida ay mujaahidiinta ugu xisaabtamayaan gobolkaasi iyo bishaarada uu nebiga sala allahu calayhi wasalam sheegay ee ah in ay kasoo bixi doonaan lab iyo toban kun oo u gargaara allah iyo rasuulkiisa haddii ay yihiin mujaahidiinta jasiiradda carabta iyo hogaankoodana ay u hiloobeen ballanqaadkaasi sharafta leh sheekh sacad ayaa sidoo kale sheegay in ay sii wadayaan dagaaladooda ka dhanka ah mashruuca imaaraadka iyo maleeshiyaadka ay soo carbisay islamarkaana guud ahaan muslimiinta iyo gobollada abyan iyo shabwaha ugu baaqayaan inay kala qayb qaataan jihaadka ka dhanka ah cadowga ku duulay gobolladaas iyo guud ahaan waddanka yemen إخواني المسلمين إن لأبين مكانة في ديننا كريمة وهي أرض ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيخرج منها جيش ينصر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام walaalahayga muslimiinta ahaw wuxuu dhulka abyan diinkeenna ku leeyahay boos aad u sharaf badan waa dhul uu rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama inoo sheegay inay ka soo bixi doonaan ciidan allah rasuulkiisa uu ugu gargaari doono rasuulka allena wuxuu yidhi يخرج من عدن أبين اثنا عشر ألفا ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم رواه أحمد وغيره ونحن في شبوة أقرب الناس لهذه البقعة المباركة annaga oo ku sugan gobolka shabwa ayaa ah dadka ugu dhow buqcadan barakaysan waxa waajibka inagu ah ayaa ah inaan isku diyaarino oo aan caawinno walaalaheenna oo aan ugu gurmanno wax waliba oo ay u baahan yihiin si ay u xaqiijiyaan ballanqaadkaasi la sugayo allah idinkii oo aan annaga iyo walaalaheena abyan iyo qof waliba oo ka mid ah muslimiinta oo raba inuu u shaqeeyo allah iyo rasuulkiisa kana hortagno dhammaan dadka doonaya inay la dagaalamaan islaamka iyo muslimiinta oo aan ogaanno in tandiimka alqaacida oo keliya aanan looga fadhinin howshan weyninka badan balse muslim waliba laga doonayo arrinkaasi haddii aynu ka tirsannahay ururka alqaacida waxaan arrinkaani siinaynaa mudnaan iyo muhiimad gaar ah askar ahaan iyo dhammaan saraakiishaba waxaana inoogu horeeya sheekh abilmiqdaad alkindi xafidahullah waxaan sidoo kale ka hortegaynaa mashruuca imaaraadka ee burburinaya diinka adduunyada akhlaaqda iyo xishoodka qofka balse waxaan ku boorinaynaa nafsaddeenna iyo walaalaheenna ka soo jeeda qabaa'ilka ahlusunnaha ee yemen guud ahaan gaar ahaan abyan iyo shabwa in aan ka wada qayb qaadanno jihaadka ka dhanka ah dhammaan kuwa ku soo duulay diinkeenna iyo nafteenna ee isugu jira wakiilada maraykanka iyo dabadhilifyadooda ama iiraan iyo garbaha ay ku leedahay waddankeeda allah ka baqa dadka ahlusunnaha ahow ha qiyaameenina diinkiinna iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo walaalihiina muslimiinta ah aan soo afjarno dhammaan mashaariicda iyo tawjiihaadka lagu diidan yahay diinka alle iyo sharcigiisa jihaadkeena kan ahna aan ku xaqiijinno hadalka rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam
ونحقق في جهادنا هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصرون الله ورسوله
ugu dambeyn wuxuu baaqiya naseexo u jeediyay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan koonfurta yemen kuwaasi uga digay inay ku dhacaan dhagaaraha sumaysan ee imaaraadka halka uu bogaadin u jeediyay mujaahidiinta gobolada abyan iyo shabwah iyo sidoo kale qabaa'ilka muslimiinta ah ee deegaanadaas ku dhaqan ونصيحتي لأهلنا في الجنوب عامة ألا يستجيبوا لدعوات الإمارات
sidoo kale waanadayda ku socota ahlu sunnaha ku dhaqan koonfurta guud ahaan waxa ay tahay inaysan ajiibin baaqyada imaaraadka iyo dabadhilifyadiisa ee ku aadan mashaariicda ay ku burburinayaan diinka hantida iyo akhlaaqda wanaagsan aysan ku adeecin cunsuriyadda qurunka iyo baaqyada jaahiliga ah ee liita ha dhegaystaan hadalka rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalam ما بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة متفق عليه وفي الختام أشكر إخواني المجاهدين الأبطال في أبين وشبوة من مهاجرين وأنصار ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa walaalahayga mujaahidiinta geesiyada ah ee abyan iyo shabwa kuwaasi oo isugu jira muhaajiriin iyo ansaar anigoo ugu mahadcelinaya waxa ay u horeen u gargaaridda diinkooda iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo sidoo kale walaalahooda muslimiinta ah allah khayr ha ku awaalmariyo waxaan allah u weydiinayaa inuu u gargaaro gacmahoodana uu ku mannaysto futuuxaad waxaan walaalahaasi ugu baaqayaa sugnaan iyo waxa ay awoodaan inay ku bixiyaan ka hortagga colaadda cadowga ilaa laga helo nasri ama aan ugu hos shahiidno allah dartii raayada u gargaaridda allah iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam waxaan sidoo kale bogaadinayaa qabaa'ilkeenna dulmidiidka ah ee abyan iyo shabwa ee wiilashooda ku garab istaagay ka hortagga calooshood ushaqaystayaasha imaaraadka waxaan ugu hambalyeynayaa nafurkooda iyo inay iska diideen ogolaanshiyaha qorshayaasha cadowga ee ka dhanka ah wiilashooda mujaahidiinta ah waxaan allah u weydiinayaa inuu khayr ku abaalmariyo uuna ku sugo xaqa annaga iyo iyagaba iyo u gargaaridda diinkeenna ilaa aan kala kulanno isaga oo raalli naga ah oo aan noo caraysnayn
حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي guud ahaan caawi intaas ayaan kusoo afbirayaa barnaamijka dhuuxa barnaamijka lamid ah intaynu ku kulmi doonno dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas uyan fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم